بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب حسن المعاشرة باب xusnu اlmucaasharati maca alahli baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan xusnu اlmucaasharati la dhaqanka wanaaggiisa maca alahli lala dhaqmo ehelka oo ninku inuu xaaskiisa mucaasharo iyo dhaqan wanaagsan ou la dhaqmo ayuu baab ay u baab yahay baabkan qaala xadaثna sulaymaan bnu cabdالraxmaan wacaliy bnu xujrin qaala akhbaranaa ciisa bnu yunus qال xdثna هiشhاm بن عروة عن cabdاللaahi بن عروة عن عروة عن caaئشhaةa qاaلت هiشhاam بن curوة wuxuu ka warinaa walaalkiis cabdاللaahi بن curوة waa riwaayaة الإkhوة qaarkood qaarka kale ay ka warinayaan laba nin oo walaalo ah yaa iska warinayaan ayb cabdullaahina wuxuu ka warinayaa curwa oo aabihiis ah riwaayaة الأbناء عan الآabاء waay ayb curwana habareertiisa caa-ishou ka warinayaa marka waa xadiid sanadkiisa dad qaraabo ah ku dul warwareegaya qaalat waxa ay tihi caa-isha jalasa ixdaa casharata imra'atan kow iyo toban naagood ayaa fadhiisteen fatacaahadna waxay ku way ballameen wa tacaaqadna waxay gunteen oy ballan ku gunteen allaa yaktumna inaynan qarinin min akhbaari aswaajihinna nimankooda akhbaartooda shay-an waxba inaynan ka qarinin yacnii qisadan marka jaahiliyadii bay dhacday oo naago waqtigii jaahiliyada joogay oo kow iyo toban ah ayaa waxay ku ballameen inay mid walba ninkeeda ka sheekayso xaalkiisa iyo qaabkiisa iyo habdhaqankiisa iyo in ay ka sheekayso waxna aynan qarinin ayay ku ballameen dayb xadiidka marka siiqada hadda uu ku socdo caa-isho ayaa sheegayso oo mowquuf inuu yahaad moodaa meesha ugu dambayso nebiga ka soo gela sal alla ly salam oo xadiidka ugu dambeeyo ee riwaayada nasaa-i laakiin waxay tilmaamaysaa inuu nebigu ka sheekeeyey oo sheekada uu marka hore ka bilaabay caa-isha inuu ku yidhi kuntu laki waxaan aniga kuu ahaa ka abi zarcin liummi zarcin abu zarcin siduu umu zarci u ahaa ayaan kuu ahaa adiga oo kale markaasay tihi maa abu zarcin abu zarci muxuu yahay qisadaanuu ka sheekeeyey marka nebiga sal ly slam kow iyo toban naag ayaa fadhiisteen qisada marka sanadna marfuucay ku tahay sanadkanna mowquufay ku tahay inkastoo midkan laftirkiisa de nebigu uu dhegaysanayey oo taqriir oo kale ay iska noqon karto ayb qaalat iluulaa midda hore waxa ay tidhi zawjii aniga ninkayga laxmu jamalin geel hilibkiis waaye geela oo qadin weyd ah oo aada caato u ah calaa ra'si jabalin buur korkiis ah dayb saaran laa sahla mid fudud ma aha fa yurtaqaa buurta oo laa sahla mid fudud aan ahayn fayurtaqaa markaa la fuulo walaa samiina hilibkuna mid cayilan oo shilis ah aan ahayn fa yuntaqalu guryaha loo qaato oo la rarto hilib hadda inta meel laga soo qaado guri la geysanayo maaha waa hilib iska eber ayb midii koowaad sidaasay tidhi hadalkan marka waxay ku shabbahday ninkan akhlaaqdiisa darnaanteeda buuray uga shabbahday ayb buurta korkeedu waa adag tahay in la fuulo yacnii ninkan dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa waa ka kan tahay ayb khayrkiisa sida uu u fog yahay oo uu u bukhli badan yahayna waxay ka soo qaaday hilib weyd ah nacam hilib geel geela ariga arigaa fiican hilib ahaanta ayb hilib geel oo haddana weyd ah aada u caato ah yay ka soo qaaday ayb waxaa laga rajaynaya isaga qalbigiisa iyana kaas waxaasay ka soo qaaday hilibkaas caatada yacni waxay leedahay ninkaygu waa bakiil waana dabci adag yahay bukli iyo wuxuu isku darsaday iyo dabci adayg qaalat iluulaa midii hore waxay tidhi zawjii aniga zawjkayga ninkayga laxmu jamalin weeyaan geel hilibkiis waaye dhinacaas marka waa ka liideysaa oo hadda hilib ariga hilibka ariga iyo geela arigaa la jecel yahay ayb kafin oo weyd ah aada caato haddana u ah calaa ra'si jabalin buur korkiisna saaran marka in la gaaro ay dhib isagooba dabci xun ayaa haddana gaaridiisu dhib badan tahay isagoo xun ayaa gaaridiisuna ay adag tahay laa sahla mid fudud ma aha fa yurtaqaa marka buurta marka laa sahla tilmaan ama sifo oo buurta la sifeynayo korkeeda laa sahla ma fududa fa yurtaqaa la koro markaas walaa samiina hilibkuna mid cayilan ma aha fa yuntaqalu oo markaa la qaato oo la rarto qaalat athaaniyatu midii labaad waxa ay tidhi zawjii aniga ninkayga laa abuhu ma faafinaayo khabarahu warkiisa innii aniga akhaafu waxaan ka cabsanayaa anlaa adarahu inaanan ka tegin waxba yani sida uu u xun yahay haddaan warkiisaan galaa dhaho ma dhammay karay leedan ayb innii akhaafu waxaan ka cabsanayaa anlaa adarahu inaanan ka tegin anlaa adara khabarahu damiirka khabarka u noqona marka anlaa adara inaanan ka tegin hu ay khabarahu yani anlaa adarahu ay anlaa adara khabarahu ayb in adkurhu haddii aan khabarkiisa sheego adkur adkur waxaan xusayaa oon sheegayaa cujarahu wa bujarahu wixiisa muuqdo iyo wixiisa qarsoon labadaba cujarahu wa bujarahu waxay kale yihiin shayga yacnii jirka xididadiisa ama seedihiisu markay intay isku isgalaan ay jirkii markaa bannaanka ay ka soo muuqdaanoo uu bararo qofka oo meel marka soo taagan xididada iyo seedaha markay intay isqabsadaan meel soo taagan ay noqoto jirka ka soo taagan waa cujar bujarna waxaa weeyaan waa kaas laftirkiisa oo laakiin caloosha ku yaallo marka caloosha badana dhar ayaa lagu qariyaa jirkan laakiin kale waa ma qarsoomayo marka waxay ka wadaa daahirkiisa iyo baatinkiisa labadaba yacni baan yaan sheegayaa ceeb hoose iyo mid koreba waa sheegayaa haddaan wax sheego ayb ayb waxay tihi middan qaalat athaaniyatu midda labaad waxa ay tihi zawjii aniga ninkayga laa abuhu ma faafinayo khabarahu warkiisa ayb innii akhaafu waxaan ka cabsanayaa anlaa adarahu warkiisa inaanan ka tegin ay akhaafu anlaa atruka min khabarihi shay-an damiirka marka khabarka ayaa loo celina ayb oo ma dhammaystiri kara ayb in adkurhu haddii aan sheego adkur cujarahu wa bujarahu waxaan xusayaa oon sheegayaa wixiisa muuqdo iyo wixiisa qarsoon intaba ayb ayb wuxuu leeyahay marka waxaana loo isticmaalaa ereygan asmaci cabdulmelik bnu qurayb wuxuu yidhi cujar iyo bujar waxaa loo isticmaalaa ustucmilaa fi lmacaayibi ceebaha loo adeegsadaa wa bihi jazama bnu xabiib wa abu cubayd alharawi wa qaala abu cubayd ibnu qaa ibnu salaam uma bnu sikiid ustucmilaa fii maa yaktumuhu اlmar'u wa yukfiihi can gayrihi qofka waxa uu ka qarinayo kayrkiis ayaa loo isticmaalaa ayb oo mahmaha ayaa waxay tahay afdaytu ilayhi bicujarii wa bujarii yacnii ninkaas waxaan u sheegay sheekadaydoo dhan wayn wixii qarsoon iyo wixii muuqdal labadaba bannaankaan usoo dhigay oon u sheegay ayb marka way caynaysaayo marka waa demi midaani marka waxay leedahay ninkani waa ceebo badan yahay haddaan sheeg isdhahana maba dhammay karaba ayb qaalat ahaaliatu midda saddexaad waxay tidhi zawjii aniga ninkayga alcashanaqu huwa isagu alcashanaqu mid aad u dheer waay cashanaq waa aduul almadmuum dherarka la caayo oo aan la jeclayn ayaa la yidhaha zaa'idka ah ayb middaa marka sidaasay tidhi oo carabta cabdilmalik bnu qurayb wuxuu leeyahay araadat annahu laysa cindahu akara min duulihi bigayri nafcin waa nin iska dheer oo wax kale aan lagu haysanin ayb qaar marka waxay leeyihin carabta dhaqankooda yaa waxaa u badan qofka dheer badanaa waxay yidhaahdaan ma caqli badna oo qofka gaabanaa caqli badan bay leeyihin dherarkana caqli inuunan ahayn soomaalida laftirkeeda waa iska qabtaa waxaas oo kalen ah ayb marka zawjii ninkayga alcashanaqu mid dhirir aad u dheer waay in andiq haddii aan hadlana udallaq waa la ifurayaa wa in askut haddii aan iska aamusana ucallaq midaan la qabin la furin oo laadlaadda ayaan ahaanayaan ayb fatadaruuha kalmucallaqa oo kale ayb oo naagaan la qabin lana furin ayaan noqonayaa oo mucallaqa ah haddaan aamuso haddaan hadlana waaba furidba markaa dabci xumo iyo sharaasa iyo qallafsanaan waayo waxa ay ku eedaynaysaa nacam ayb ayb zamaqshari marka wuxuu yidhi wahiya min ashikaayati اlbaliiga waa eed sheegasho aad u xeel dheer waay hal sifay ka sheegto dherer ah kadibna waxay tihi ninkaan haddaan hadlana waa ay furaya haddaan aamusana naagan la qabin lana furin baan ahaanayaa intaas wax ka wax ka daran male ay ku eed sheega lahayd qaalat araabicatu midii afaraad waxay tidhi zawjii aniga xaaskayga ka leyli tihaamata tihaama habeenkeedoo kale waay tihaama marka waa dhul aad u kulul waay dhulkan maka ay ka mid tahay waay tihaama waxaa la yidhaha najdi wixii ka hooseeyo dhan markaa waxay leedahay dhulkaas dhul aad u kulul waay maalinkii la soco karin habeenkiina waa kulaylkii iyo adaygii baa jabaayo tartiib marka dadku waa raaxaysanaya kulaylkii darnaa ayaa laga raaxaysana marka waxay ka wadaa aniga ninkayga ka leyli tihaamata tihaamo habeenkeedoo kale waay oo yacnii tihaama habeenkeedu waa degan yahay waana la jecel yahay waa ammaanay marka nacam laa xara mid kulul ma aha walaa qura mid aad u qabowna ma aha walaa makhaafata cabsi ma leh walaa sa'aamata noog iyo daalna ma leh nacam ayb marka middan kaanaa marka ay ammaanaysaa iyada ayb araadat annahu laa shara fiihi yukhaafu shar looga cabsadaa ma qabo ayb ibnulambaari wuxuu yidhi walaa makhaafata ay ana ahla tihaamata laa yakhaafuuna litaxasunihim bijibaaliha reer tihaama ma cabsadaan badanaa habeenkooda maxaa yeeley buuraa ku wareegsan buurahaasay marka isku difaacayaan marka miaal iyo maaha ma maal waayo waxay yidhaahdaan qad darabu اlmahala bileyli tihaamata fi الطiibi liannaha bilaadu xaaraة fi gaalib الzamaan walaysa fiiha riyaaxu baaridaة faإida kana اleylu kana wahaju اlxari saakinan fayadiibu اleylu liahliha binisbati lima kanuu fiihi min adaa xari nahaar waa midaas marka maalinku waa kulayl dhib badan iyo qaxar waaye habeenkiina marka waa degayaa kulaylkaas iyo dhibkaas habeenkeeda marka waa la jecel yahay sidaasay marka ka wadaa ayb oo ninkan marka waxay leedahay nin dhibkiisana hadda dhib laga cabsadaana ma qabo ma dabci xuma marka waa ammaan intaan ayb qaalat alkhaamisatu midii shanaad waxay tidhi zawjii aniga ninkayga in dakhala haddii uu soo galo guriga fahida waa haram caseeyaa wain kharaja haddii uu baxana asida waa libaaxaynayaa walaa yas'alu mana su'aalo camaa cahida wixii uu ogaa uu guriga ku ogaayna ma su-aalayo ayb marka mihaalka hore in dakhala fahida dhowr macnaa ku jiro meeshay haram caska uga shabahaysa waxay tahay hurdada yani waxay leedahay ninkaygu waa nin iska hurdo badan hadduu guriga soo galo nin iska caajis oo iska hurdo ramcosku marka waa hurdo badan yaha la yidhi ayb macno kale waxaa la yidhi xagga soo boodidda sida haramcos oo kale usoo boodaan marka kinaaya waxay tahay mar allaale markuu guriga saa usoo galaba naagtii unbuu marka aadayaan ayb oo isla markiiba uu ku boodayaa ayb macno marka sidaas yaa labadaas macnaa aada u badan ayb in dakala fahida ayb aflo inay u nisbaynayso ayb afladaas marka ninkooda waa iska hurdo badan yahay yani baalkan marka haflada iyo hilmaanka tusaale loogu qaataa hilmaanku marka ammaanna waa noqon karaa cayna waa noqon karaa culammada qaarkood waxay leedaha way ku ammaanaysaaba saan ayb oo macnaha waxay ka wadaa nin oo wax baarbaarid badan oo yacnii maanta dhan marka yani haweentii un ka shakisan ma aha ayb dhinac kalena waxaa laga yaabaa inay dami iyo cay inay tahayna waa suuragal ayb aflada marka waa loogu sifeeyaa ayb marka uu baxana wain kharaja haddii uu baxana asida waa libaaxaynayaayo dadka kale markuu guriga ka baxo nin shahaamo iyo shajaaco iyo geesinimo ku jirta ayb guriga geesi kuma aha laakiin bannaanka geesiyuu ku yahay ammaanay noqon kartaa marka ayb wain kharaja kaana fi اliqdaami midla اlasadi ayb walaa yas'alu ma su'aalo camaa cahida wixii uu ogaa guriga wixii uu ku ogaa aaway iyo ma dhaho iyadana ammaanna waa suuragal inay caay tahayna waa suuragal leanna guriga wixii uu ku ogaa ma su'aalo macnaa naagta maalka guriga yaallo iyo biilka uu keenay iyo kulamo xisaabtamo waa nin iska saamaxaad badan ammaan waay dhinacaas marka laga fiiriy dhinaca kalena ninaan gurigiisii u tartiibsanayn aan ka warqabin waa demi iyo cay labada muxtamal waayay leeyihiin culummada laakiin akharu shuraaxi sharaxuuhu cala almadxi shuraaxda badankood waxay ku macneeyeen ammaan inay ka wado ayb ayb wa qaala ciyaad qaadi ciyaad xadiidkan wuu sharxay kitaabu ku sharxay madbuuc ah wuxuu leeyahay xamalahu اlakharu cala alishtiqaaqi min khuluqi اlfahdi inta badan waxay ku xambaareen fahdiga ramcaska dabcigiisa ayaa loo ishtiqaaqay imaa min jihati quwati wuhuubihi soo boodidiisa adkaanteeda wa imaa min kahrati nowmihi walihada darabuu lmahala bihi mahmaahay noqoto faqaaluu waxay yidhaahdaan anwamu min fahdin ramcasna ka hurdo badan waa mahmaah wayaxtamilu an yakuuna min jihati kahrati kasbihi yacnii ninkan sida oo usoo shaqeeyo iyo shaqada iyo kasabka dhinaceeda inay uga shabahdana waa dhici kartaa liannahum qaaluu fi lmahali aydan tusaalaha waxay ku dhahaan aksabu maamaahda aksabu min fahdin war ninkaani waa ka kasab badan yahay ramcasna isaga ka kasab badan ayay dhahaan wa asluhu ana alfuhuuda alharimata tajtamicu calaa fahdin minha fatiyin fayatasayadu calayha kula yowmin xataa yushbicaha ramcaska waxaa la yidhi hadduu duqoobo hal xabo oo dhallinyaro ah ayay soo qabsadaan kaasaa marka usoo shaqeeyo waa baxayaa ugaaro u keenayaa maalin walbana waa dharjinaan maalin walba wuu dharjinayaa min haadihi iljiha marka waxaa laga wadaa ninkaygu haddii uu soo galana waa nin haramcas ah waa nin wax shaqo badanoo wax soo shaqays badan waay macnahaasna marka qaadiciyaad ayaa ku daray ayb ayb marka sajiyo oo wanaagsan oo ammaan inay taha muuqanaysa markaas ayb qaalat الsaadisatu midii lixaad waxay tidhi zawjii aniga ninkayga in akala haddii uu cuno lafa waa murdisanayaa nacam eber cuntadii nacam iyuu ka dhigayaa wain shariba haddii uu cabana ishtafa yacnii waa ka biyihii waxba ma reebayo nacam oo biyihii yacnii waa waa waa kulligeed marka waa isku shubayaay waa dhammaynaan ayb wain shariba haddii uu cabana ishtafa waxba ka tegi maayo oo biyihii marka yacni waa feensanayaa biyaha dhammaantood yani dhibicda ugu dambaysa waa cabayaa wa in idajaca haddii uu jiiftana iltafa waa isduuduubayaa halkaasu seexanaa maruu isku duuduubayaa naagtaba shaqo kuma laha ayb walaa yuuliju ma gelinaayo alkafa calaa casha gudaha ma soo gelinaayo maradii maradii gudaheeda ma soo gelinaayo liyaclama si uu u ogaado albatha yacnii waxa qarsoon si uu markaa u ogaado ayb wاlmuraadu bilbathi alxusnuna waa leer murugta yani waxa qarsoon marka murugti ayb oo gacantiisa marka yacnii hadday inay murug jirto iyo inaynan wax ka inaynan jirin midna ma ogaanaya ayb ay laa yamuddu yadahu liyaclama maa hiya calayhi min alxusni fayuziilahu wayaxtamilu an takuuna araadat annahu yanaamu nawma alcaajizi alfashili اlkasili ayb sidaas marka waa la yidhaahdaa oo carabta waxaa la yidhaha ama dadkaba shafaqo iyo dhimrin qofka markay ku jirto oo qofka ama uu xanuunsan yahay ama xaalkiisa ou rabo inuu ogaado gacantuu saaraa yani ninkaan nin xaalba ogaanayaba ma ahan ayb laba macnaba marka waa suuragalo nin inta wax iska cuno halkaas u jeesanaya inuu yahay ayb macnaha labaadna waxa uu yahay nin aan danayn wax danays ama naxariis aynan ku jirin shafaqo iyo dhimrin aynan ku jirin ayb ayb marka wuxuu leeyahay waqad jamacat fii wasfihaa lahu ninkaani marka waxay ku kulmisay naagtan bayna alu'mi xumaan wاlbukli bakayltinimo waاnahamati hunguri weynin wاlmahaanati dullinimo wa suuءi اlcishrati maca ahlihi iyo inuunan dhaqan wanaagsanna aan lagu haynin faina alcaraba carabta tadummu bikahrati اlakli wاshurbi carabta yacni cunto badan iyo cabitaan badan iyo cunto badnaan iyo cabid badnaan way ku eedaysaa dadka wa tatamadaxu biqilatihimaa in la yaraystana waa ku ammaantaa dadka wa bikahrati اljimaacina waa ku ammaanaan oo ninka raganimadiisa iyay tuseen ayb lidalaalatihaa calaa sixati الdukuuriyati wاlfuxuuliyati marka naagtii ninkan marka hunguri badnaan iyo inuunan xaggeedaba soo fiirinaynin ayay ku eedaysay ayb qaar marka waxay leeyihiin waاntasara bnu اlambari liabi cubayd faqaala laa maanica min an tajmaca almarأaةu bayna mahaalibi zawjiha wamanaaqibihi qaar waxay dhahayaan waxaa laga yaabaa inay isugu dartay labadaasba ayb ayb liyaclama si uu u ogaado albatha murugta qofka ku dhex jirta ama ku qarsoon iyo ama aafo iyo musiibada jirta markaa si uu u ogaado gacantii gudaha ma soo gelinayo qaalat asaabicatu midii toddobaad waxay tihi zawjii aniga ninkayga hayaayaa-u yacni aw cayaayaa-u raawigaa marka bilcayn iyo bilkayn ayuu ku shakiyey hayaayaa macnaheeda marka waxay tahay alghayaayatu waa daruurta waxay ka wadaa marka ninkaygu daruur wax ay kor saaran tahay oo kala wayn ayb oo laba macnoba marka waa u jeedaan ayb qaar khayaayaa-da waa diidayaan waxay leeyihiin waa un cayaayaa waa bilcayn ee khayaayaa ma jirtay dhahayaan ayb qaarna marka riwaayadaada waa ku sugnaatay oo waa aragnaa ayb macnahana marka waxay u jeedaa khayaayaa jamcu khayaayatin waayo khayaayaduna waa wax kasto oo qofka madaxiisa hariyo daruurta sideeda iyo wax la midka oo kale marka waxay ka wadaa fakaأnnahu guطiya calayhi min jahlihi yani ninkan jahliga lagu daboolay nin daruur ay madaxa ka saaran tahay oy wax walba ka qarisay oo kale waayo jahli baa daboolay ka wado madax u saaran guطiya calayhi korkiisa wax la daboolay waaye min jahlihi jahligiisa darteed wasutirat canhu masaalixuhu masaalixdiisana waa laga qariyey waa nin isaga dhan marka deman ayb qaadiciyaadna marka macnahaasoo kale u sheegay ayb ayb midaani marka waxay tihi zawjii aniga zawjkaygu hayaayaa-u aw cayaayaa-u hayaayaa-u waa mid marka jahli ou daboolay sida daruurta qofka ay madaxiisa u daboosho oo kale ayaa jahli u daboolay ayb sidaasoo kale ay marka ka dhigan tahay ayb aw cayaayaa-u cayaayaa isagana marka waxaa weeyaan ratiga aan wax boodi karin oo aan wax abaahin karin ayaa la dhahaa ayb alcayaayaa-u bilmuhmalati aladi laa yadribu walaa yulqixu min alibili ayb marka waa nin iska doqonoo ciniin oo kale ay ka wadaanayb ayb dabaqaa-u waa mid marka daboolan ayb oo umuurihiisa wejka u anfacaya iyo maslaxadiisa wuu ka daboolan yahay ayb kullu daa-in cudur kastaa lahu daa-un cudur buu u yahay isaga kullu daa-in cudur kastaa daa-un cudur weeyaan lahu isagoo cudur u yahay yacni waxay ka wadaa waxa ay dadku qabaanoo dhan oo cudura isagana waa ku jiraan waa nin marka cuduroo dhan oo ku kulmay iyo aafoo dhan kullu daa-in cudur kastaa lahu daa-un cudur buu u yahay isaga shajaki waa ku daqrayaa aw fallaki waa ku dilaacinayaa aw jamaca kullan aw amase jamaca wuxuu kuu ururinayaa kullan mid kastoo daqar iyo dilaac ayuu ku kulminayaa laki adiga waana nin naagaha dilay leedahay ayb kani marka waa demi waa cay shajaki waa ku daqrayaa aw fallaki waa ku diirayaa yacni waa ku dilaacinayaa aw jamaca kulan ama labadaasuu kuu kulminayaa laki adiga waayahay ayb marka geela iyo ragga iyo khayaayadaas iyo iyo cayaayada loo isticmaalaa asmaci saas u sheegay ayb aطabaaqaauna waxaa macno kale leedah ka tegey aطabaaqaa waa ninka naagta markuu jimaacayo xabadkiisa uu daboolayo iyada dhan ayb yani waxaa weeyaan athaqiilu sadri waa ninka xabadkiisu culus yahay ayb ee naagta marka xabadkeedao dhan daboolayo cinda almubaadacati marka uu jimaaca iyo samaynayo sifa marka mal ma fiicna ayb daabiqaa marka labadaas macnaa ku jirta awaantii xabadkeeda inuu daboolayo iyo in isaga masaalixdiisa laga daboolay ayb oo nin doqona ay markaas ku utiirinayso ayb ibnu durayd marka daabaqaa dabaaqaau wuxuu yidhi tandabiqu calayhi umuuruhu falaa yahtadii liwajhiha ibnu durayd ayaa sidaas yidhi qaalat اthaaminatu marka naagihiina kan waa dilayaa marka doqonna waa yahay doqonnimo iyo dil iyo isku darsadeen qaalat الthaaminatu midka sideedaad middii sideedaad waxay tihi zawji lmasu masu arnabin zawjii aniga ninkayga almasu taabashada ay masuhu isaga taabashadiisa masu arnabin bakaylo taabashadiisa oo kale yani adaad bakaylo taabato maxaa bakaylaha lagu loo tiiriyaa yacnii in inuu jilicsan yahay bakaylo waa jilicsan yahay ninkayguna waa jilicsan yahay haddii la taabto adoo bakaylo taabanayoo kale almasu marka ashaan marka ay masuhu yaa qadarin almasu ay masuhu taabashadiisu masu arnabin shabeel yani bakaylo taabashadiisoo kale marka waa masdarun udiifa ilaa mafcuulihi waxa la taabanayaa waxa ah bakaylaha ayb wariixu caraftana riixu zarnabin zarnab geedka la yidhaha caraftiisa wa zarnabku waa geed dhulkan kama baxo shaam iyo ka baxaa waa geed aad u caraf badan oo yudrabu bihi lmathal fii yani tusa mahalka isagaa lagu soo qaataa marka la tilmaamayo wax aad u udgoon ayb marka la tilmaamayo marka riixdiisuna waa udgoon tahay ay leedahay korkiisuna marka waa jilicsan yahay ayb macnahaasay marka iyadana haweentanna marka ay sheegtay ayb ayb laamka marka almasu ku jiro waa masuhu ayb wuxuu bedel ka yahay damiirkaas oo kalea yacni almasu ay masuhu ayb waxay ka wadaa marka haddii la taabto jirkiis waa ji waa jilicsan yahay an takuuna kannat bidali oo yaxtamilu an takuuna kannat bidalika can xusni khuluqihi dabeecad wanaagiisa wa liini cariikatihi biannahu طayibu اlcarfi likahrati nadaafatihi ani nadaafad badan ayb barafuunka isticmaalo mucaasharadiisa iyo dhaqankiisuna dhaqan jilicsan uu yahay waa ammaan marka ayb qaalat اtaasicatu midii sagaalaad waxay tidhi zawjii aniga ninkayga rafiicu اlcimaadi tiirkiisu miduu sareeyo alcimaad waxaa la ihahdaa aqalka tiirka qudbiga udubdhaxaadkao kale oo dheer oo saqafka ama saanqaafka hayo waaye nacam marka waxay leedahay waa nin yacni tiir sareeyo w ayb dawiilu nijaadi sidadiisu mid ay dheer tahay w nijaad marka badanaa waxaa loo isticmaalaa seefta meesha laga qabto marka kinaaya ku jirto fulaanun dawiilu najaad marka la yidhaha waxaa laga wadaa ninkan waa dheer yahay markay rabaan carabtu inay dhahaan dawiilu najaad ay dhahaan lianna sidada seeftiisu hadday dheer tahay isagu waa dheer yahay waa macnaheeda soo maha ayb ilaa hadduu gaabnaan lahay sidada ma dheeraateen nin gaaban sidada seeftiisa hadday ka dheeraato sidaas ma walba u qabsan lahaa waa maya isagoo marka sidaan u haayo ayay dheer tahay seefta sidadeeda isagaa dheer waay marka macnaheeda ayb zawji anee ninkayga rafiicu lcimaadi tiirkiisu mid uu sareeyo waay uu sarrayn badan yahay طawiilu nijaadi sidadiisu miday dheer tahay waay cadiimu ramaadi dambaskiisu miduu weyn yahay waay dambas weynaantuna waxay uga kinaayoodaan nin martisoor badan ayb guriga yacni mar kasta haddii marti un lagu sooro dambaskiisu waa badan yahay nacam ile maantana waxbaa lagu karinayo nacam sakhaaga iyo waxaasna waa ku ammaanaan carabta dadka nacam waana dabeecad fiican cadiimu ramaadi dambaskiisu miduu weyn yahay waaye qariibu lbeyti gurigiisuna uu dhow yahay min annaadi meesha ay dadku ku sheekaystaan oo odayaalka iyo ay ku haasaawaano ay ku sheekaystaan ayuu u dhow yahay gurigiisa yani badanaa waxaa la yidhahdaa ninka meelahaasoo kale dego meelaha ay dadku isugu yimaadaan ama meelaha dadka ku sheekaystaan ama meesha mar walba ay dadku danta ka soo gelayso hadde nin bakiila hadduu noqdo meeshaas uu dego waa dhibsanaan ile maanta dhan lugta unbaa ku badan wareebelo biyo isii meelaan seexdaan u baahana kanaan u baahana baa ku badan ninka bakiilkaa ma jecla ninka laakiin meeshaasoo kale degaayo waa nin markaas aan bukli iyo waxaas lahayn oo dadka martisoorkaana yani dadkana aada u martisoori karo marka waxaana dhan waa kinaayo ee sarbeeb u ahna qariibulbeyti gurigiisu miduu u dhow yahay waa min annaadi meesha lagu hasaawo odayaalku ay ku sheekaystaan qaalat alcaashiratu midii tobnaad waxay tidhi oo naagtan marka tan hadda sagaalaad ninkeedu waxay ku ammaantay dheeraan iyo yacni karti iyo martisoor qaalat alcaashiratu midii tobnaad waxay tidhi zawjii aniga ninkayga maalikun maalik ayaa maalik waaye maalik baa la yidhaha wamaa maalikun maalik muxuu yahay ma taqaanaa marka waa nooc oo tafkiim marka la raba in wax la tafkiimiyo waa lasoo celceliyaa alqaaricatu ma alqaaricatu ayb alxaaqatu ma alxaaqatu ayb maalikun wamaa maalikun maalik waaye ninkayga maalik ma taqaanaan waa nin qatar maalikun maalik khayrun min daalika khayrun waa mid ka khayr badan min daalika kaagaas dhan waxa wanaagood sheegteen oo dhan waa ka fiican yahay lahu ibilun geel ayuu leeyahay kahiiraatun aada u fara badan kahiiraatu lmabaariki meelaha ay farfariistaan ay badan tahay yani geela meelaha uu farfariisto haddii ay badan tahay weyn tahay maxay ku tusee geel badan xoolo badanay ku tuseen qaliilaatu lmasaarixi foofkooduna miduu yar yahay oo wax yar ayaa foofo ayb waidaa samicna haddii ay maqlaan geelaasi sawta almishari midkii heesaaye oo geeraaraye codkiisa hadday maqlaan ayqanna waxay yaqiininayaan annahunna iyagu hawaaliku inay dhimanayaan oo ay dhimanayaan macnaa in la qalaayo nin meel dheer ka soo socdo codkiisa hadday maqlaan ayagaaba waxay iska yaqiininayaan in la dilaayo bisna oo dadkaas la siinaayo marti looga dhigaayo lagu kaalmaynayo ayb isagana marka nin martisoor badanay ku ammaantay tacbiir yaab lahay marka cabirtay lahu ibilun geel ayuu leeyahay kahiiraatu lmabaariki meelaha ay farfariistaan ay badan tahay geela marka meelaha uu fariisanayo hadday badan tahay isagaa badan waay marka qaliilaatu lmasaarixi inta foofka aadaysana ay yar tahay maxaa iyadana midan laga wadaa oo geeli haddii uu foof aado isagoo maqan marti ay timaado wax loo qala ma helayaan marka sow u marti u soorayo iyo dadka uu wax u siinayo inta foof u aadaaba yarba marka ayb waidaa samicna haddii ay maqlaan sawta almishari midka heesayay sawtkiisa hadday maqlaan oo qalabkii heeska iyo waxaas wato ayqanna waxay yaqiininayaan annahunna iyagu hawaaliku kuwa markaa baaba-ay oo la dilayo la qalaayo inay yihiin sidaasay yaqiininayaan ayb si halkaasay marka tilmaantay laakiin qaar waxay leeyihiin kahiiraat iyo kahiiraat hadda jamcu muanaf saalim ay jamcisay sooma aragti jamcu muanaf saalimkuna wuxuu ka mid yahay jumuucu qila jumuucu qilaha lagu daraa ayb marka kahiiraatba marka la yidhi inuunan aada u badnaynaa yaa yacnii u muuqan karaa laakiin kolley siyaaqeeda iyo waxeeda laakiin inuu badan yahay bay sheegaysaa ayb ayb ayb marka qaliilaatu lmasaarixi markay leedahay alishaaratu fiihi اlishaaraةu ilaa kahrati duruuqi diifaan yani waxa foofaya yaroo mar walba martibaa baxayso kuwo kala imaanaya waa baxay waa wax geel la foofiyo foof loo ogolaadaba maba gaarayo ayb saasoo kale ka rabtaa ayb kahiiraatu lmabaarig laftirkeeda macno kalea ku jiro geelo haddii uu iska fafadhiyo yani dadkaa caano laga siiyaa ayb meeshii hadduu golihii fadhiyo dadkii waa tabaayaan waxay ku tabaayaan marka caano iyo waxbay ka rabaan waa cadaayaadkaas iyo waxaasna waa loo daadiyaa dadka ayb ayb qaalat alxaadiyata cashara midii kow iyo tobnaad waxay tihi zawjii aniga ninkayga abu zarcin abu zarci weeyaan famaa abu zarcin abu zarci muxuu yahay ayb anaasa min xuliyin udunaya anaasa wuxuu ka lulay udunaya labadeyda dhegood min xuliyin wax laysku qurxiyo dahab laysku qurxiyo ayuu dhegahayga ka lulay ayb anaasa wuxuu ka lulay udunaya labadeyda dhegood min xuliyin wax laysku biladeeyo laysku qurxiyo dahabkii iyo waxaas ayay ka wadaa wa malaa wuxuu buuxiyey min shaxmi cadud wa malaa wuxuu buuxiyey min shaxmi cadudaya labadeyda cudud baruurtoodana waa buuxiyey yani haddii labada cudud marka ay u weyn tahay ay baruur leedahay jirka intiisa kalena da caato ma aha qof caatoonoo baaba'san ma aha iyaga marka ammaanay u tahay saas ayb wabajaxanii uu ifarxad geliyey fabajixat ilaya nafsii nafsadeyda xaggayga u faraxday yani aniga waa ikoolkooliyey waay anigana marka waa isla weynaaday naam ayb saasay ka dhigan tahay wabajaxanii waa i farxad geliyey fabajixat nafsii nafsadeydaa farax gashay yaa yacni farax gashay ilaya xaggaygay u farxad gashay waa ismahadiyey marka wajadanii fii ahli hunaymatin wajadanii wuxuu ihelay wou ihelay fii ahli hunaymatin dad xoolo yar ari yar haysta dhexdooda xaal aan ahay anoo dad ari yar haysta te wax yar oo ari ah dhexdeeda anigoo ah ayuu ihelay ayb bishiqin xaal adag xaalad adag aan ku jirno dhexdeedu igu helay ayb bishiqin marka bishaqin iyo bishiqin labadaba waa la sheegay ayb macnaheeduna marka waa badan yahay qaarkood marka waxay leeyihin bishiqintu waa meel ayb bikasri اlmucjamati bishiqin qaala alkhaaabiyu haakada riwaaya riwaayadu saas waay wsawaabu bifatxi shiin sawaabkuna marka waa shiinka oo la kordhigo wahuwa mowdicun bicaynihi waa meel magaceed marka wakada qaala abu cubayd wasawabahu اlharawiyu wa qaala bnu اlأnbaariyu huwa biاlfatxi wاlkasri shiqi iyo shaqi mowdicun meel ibnu abi uways ismaaciil ibnu abi uways wou sharxay xadiidkan wabnu xabiib huwa bilkasri waayo dheen shiqi bishiqin wاlmuraadu ujeedkana waxaa laga wadaa shiqu jabalin kaanuu fiihi liqilatihim yani buur yar wajadanii wuu helay fii ahli hunaymatin ariyarow dadkiisa anoo ku dhex jiro bishiqin buur yarna aan degannahay meel yaroo jeex ah jeex buur ah aan degannahay macnaha marka wax yaray ka ka wadaa ayb ay naaxiyatahu buur darafkeed ama geeskeed aan degannahay ayb marka macno saddexaadna ibnu qutayba ishaarayo iyo ibnu nafduuya waxay yidhahdeen bishiqin dhibaataaba laga wada inagoo yani dhib ku sugan fajacalanii wuxuu i yeelay meeshaasu iga soo waday fajacalanii wuxuu i yeelay fii ahli sahiilin danan dadkooda dad danan u saaxiib ancam dananka marka waxaa la yidhaha codka faraska faraska markuu codeeyo dananaa la yidhaha af soomaaliga marka yacni fardow idhex keenay w dad fardo leh ayuu idhex keenay wa adiiin fajacalanii wuxuu i yeelay fii ahli sahiilin wa adiiin fii ahli adiiin jiiqjiiqlayn dadkooda ayuu yeelay jiiqjiiqlayntana waxay ka wadaa yacnii geel iyo dad geel ayuu idhex keeno leanna awrta marka la raro oo culayska ay ka badato jiiq jiiq jiiq bay culays culayska la dhahaan soo mahan marka waxay leedahay fii fii ahli adiiinna waa i keenay jiiqjiiqlayn dadkooda dad yacni awrtu ay la jiiqjiiqlaynayso xoolaha ay haystaan ayuu idhex keenay ayb wa daa'isin kuwo wax duugo wa ahli daa'isin kuwo dhulka wax ku aaso dhexdooda ayuu ikeenay daa'isna marka waxay ka wadaa beeriley ayb dad oo marka ahlu xarfi ah ayuu ikeenay fajacalanii wuxuu yeelay iga yeelay fii ahli sahiilin fardo dadkooda dhexdooda wa adiidin awr wa daa'isin wax dhulka lagu duugo oo dad markaa yacni wax duugo wa muniqin iyo kuwo wax masafeeyo wa muniqin iyo kuwo wax masafeeyo masafta qashinka iyo waxaas yaa lagu bixiyaa soo maa xaarinka ayb yani marka waxay ka wadaa dad yacni beerihii markay soo go-aan galeydii masagadii iyo marka la tumo waa la haadinaa soo maa dad wax haadiyo yani maal badanoo idhex keenay waa ujeedku nacam ayb ayb wajadanii wou helay fii ahli hunaymatin ari ari yar dadkooda dhexdiisa ayuu iga helay bishiqin xaal adag fajacalanii wuxuu iga dhigay fii ahli sahiilin ayb maca ahli sahiilin wa adiiqin wa daa'isin wa muniqin facindahu agtiisa aquulu waan dhahayaa waa hadlayaa falaa uqabaxu war xunlayma dhaho intaan hadlo ayaan laydhahaynin qabaxak illaah war naga aamus war xumida layma dhahay tiri ma layniyad jebiyo falaa uqabaxu lainiyad jebin maayo wa arqudu waan hurdayaa fa atasabaxu subaxa ka bacdi ayaan seexanayaa haddana oo hurdadii marka waagu markuu baryana marka hurdada waagu markuu barye kadib la hurdo ayaa atasabax saas oo kale qofku markuu waqtigaas seexo marka waxay ka wadaa waa la ii khidmeeyaa qof aroor hore soo kacayso dab shidayso oo yacni hawshaas gelayso ma ahiyo waa la ii shaqeeyaa wa arqudu waan seexanayaa fa atasabaxu waan aroorsadaa oo hurdada aroor kadib aan ku gaaraa wa ashrabu waan cabayaa fa ataqannaxu waa ka wabxayaa marka waa cabaa cabitaanka intaan cabaan ka dhergaa waa ka wabxaa ayb waxaa laga yaabaa awel inay iyadu de biyo yar iyo yani waxay cabtay inaynan hayso jirin ummu abi zarcin qoyskiisa ayay ammaanaya marka waxay leedahay ummu abi zarcin abu zarcin hooyadiis famaa ummu abi zarcin maxay tahay iyada ayb cukuumuhaa weelasheeda radaaxun kuwa waasaco waaweyn weelasheeda waa waaweyn yihiin yani weelka weyn wuxuu tusayaa wax badan inay haystaan wa beytuhaa gurigeedana fasaaxun guri waasaca ibnu abi zarcin fama bnu abi zarcin abu zarci inankiisu muxuu yahay madjacuhu meesha uu ku hurdo ka masalli shadbatin caw la diirayoo kale yani waxay leedahay wuxuu ku seexdaa caw shadbada marka waxaa la yidhaahdaa marka geedka jiridiisa ama laantiisa marka inta lasoo gooyo la fiiqo waxa laga fiiqayo marka oo cawdoo kale sida cawdoo kale cawdaasoo kale uu ku seexdaa bay leedahay caw la fiiqay oo kale ayaa makaanu jiifkiisu yahay yani waxay ka wadaa nin buuran ma ahano waa nin marka caata ah naxiifnimada marka ammaanna waa waa gashaa ilmahoo kale wayushbicuhu waxaa dharjiyo diraacu ljafrati waxarta garabkeeda dharjiyo waxarta yar garabkeeda hadduu cuno waa iska dhargaan oo isagana marka wiil dhib badan maahanay leedahay ayb ayb madjacuhu makaanu jiifkiisa yacni meesha uu ku hurdo jiimka ma idiin hoos dhigaana ya makaanu jiifkiisa ka masalli shadbatin caw la diiray oo laga soo diiray markaa yacnii laan laan timireed ama wax lamida oo kale weeyaan makaanu jiifkiisa meesha uu ku seexdo yacni laanta waxa laga diiro ya bikasri اljiim saas waa ay dhigaan madjicuhu iyo madjacuhu waa isku macno isku dhg waxaa laga diiray waay marka laantaas oo laantimireedka cawda camal noqday ayb kaasaa marka yani makaanu jiifkiisu intaasaa ku filan yani waa nin caata ah waay marka ayb macno kalena wuu sheegaya seef iyo waxaa ku tacalluq bintu abi zarcin famaa bintu abi zarcin dawcu abiihaa aabbaheed mid adeecdo wa wa dawcu ummihaa hooyadeed mid adeecdo wa wa mil-u kisaa'ihaa ayb wa mil-u kisaa'ihaa maradeeda yacnii mid buuxisa waa maradeeda mid buuxisa waay maxaa laga wada caato maaha waayo iyada naam oo qof hilib leh waay naam wa mil-u kisaa'ihaa maradeeda mid buuxisa waa wa kaydu jaaratihaa naagta lala qabo miyarada ahna mid ka caraysiisa waa qof oo waxaa weeyaan marka lagu lagu dayanaayo oo waxa waaye naagta lala qabo iyadoo kale masayr oo marka uu dilaayo ayb naag laga masayro waa naag qatar ah waa marka wa kaydu jaaratihaa dariska midda la minyarada lala qabana mid caro gelisa waa caradeeda waa jaariyatu abi zarcin famaa jaariyatu abi zarcin abu zarcin jaariyadiisa iyo haddana ka warrame laa tabuhu ma faafiso naagtaan noo shaqayso xadiidanaa warkeenna ma faafiso tabhiitan faafin walaa tunaqisu ayb ma qufto miiratanaa badarkeenna tanqiihan yani qufitaan ayb waxay ku ammaaneen marka ayb walaa tunaqisu ayb oo ma ma qufto yani bimacnaa ma khiyaanto ayb oo tuugnimo iyo yani ma gacmo gacmaysato ayb oo ma tuugeysato mana khiyaanto waay miiratanaa badarkeenna miirada badarka waay ayb tanqiihan khiyaanayn ma khiyaanto ma gacmo gacmaysato walaa tamla-u ma buuxiso beytanaa gurigeennana tacshiishan qashinka ma buuxiso qashinka waa iska dheeraysaa waa qof nadaafad badan qashinka way iska xaaqdaay waa iska dheeraysaa qaalat waxay tihi marka umu zarcin kharaja abu zarcin abu zarci waa baxay walawdaabu walxaal alawdaabu dhiilaha tumkhadu la ciiraynayo cir garoor iyadoo dhiilaha lagu ruxaayo dhiilihii oo garoor lagu ruxaayo ayuu baxay yani ka wadaa barwaaqo ku baxay iyadoo barwaaqo ay jirto lanna caanihii inta la cabay laga dhergey ayaa intii hartayna garooraa laga ruxanan iyo cir yaa laga ruxan macnahaas ka wadaa wal awdaabu jamcu waabin waayo waabkana waxaa la yidhaahdaa weelka lagu shubo caanaha waa dhiisha wal awdaabu dhiilahana tumkhadu iyadoo marka yacni ciir laga ruxaayo fa laqiya imra'atan naag ayuu la kulmay macahaa waladaani laba wiil haysato wadato macahaa waladaani laba cunug maceeda ay yihiin lahaa iyada u sugnaaday kalfahdayni oo yacni nashaadka iyo bootinta ku jirtaa ay yihiin haramcas oo kale yalcabaani ay ciyaarayaan min taxti khasrihaa dhinaceeda ama sararteeda hoosteesa hoosteeda ayay ku ciyaarayaan ayb birummaanatayni laba rumaan ayay ku ciyaarayaan labada rumaanna wuxuu u jeedaa labadeeda naasoo ujeedaan ayb ilmo yaryar bay wadataa markaasay gacanta iyo waxay ka gelinayaan ay ku ciyaarayaan marka labadeeda naas bay ku ciyaarayaan intay sararaha ama dhinaca ay ka soo geliyaan ayb naag sidaas u arkay marka fa dallaqanii waa i furay wa nakaxahaa iyadii buu guursaday marka ayb marka labadaas wiilow arkay najaabadooda boodboodkooda orodkooda waxaas marka jaahiliga dadka carabtaada waa najaabada waxaasoo kale naagta dhashay damaca ka gelaya ilmo sidaasoo kale marka rabaa ayb fa dallaqanii waa i furay wa nakaxahaa iyadou guursaday fa nakaxtu bacdahu isaga gadaashiis waxaan guursaday rajulan nin sariyan boqor ah boqor yacni waxay ka wadaada nin aada akhyaarasna u ah ayb rakiba fuulay shariyan faras fuulay yacni faras fuulay wa akhada qaatay khadiyan warmo meel meel marka baxrayn ku taallo khadi la yihaah khada la yidhaahdo lagu soo sameeyo wa araaxa calaya wuxuu korkayga ku soo caraabiyey nacaman xoolo hariyan badan xoolo badan buu moorada soo geliyey uu korkayga ku soo caraabiyey xoolo badanuu ii keeneen wa acdaanii wuxuu i siiyey min kulli raa'ixatin xoolo kastaana zawjan laba xabuu iga siiyey nin lab iyo dhadig wa acdaanii wuxuu i siiyey min kulli raa'ixatin mid kasta oo soo carrawdo xoolaha soo carraabaan dabcan xoolihii bay ka wadaa marka mid kastoo soo carraaba yacni nooc anwaacda xoolaha lamaane ayuu iga siiyey ayb wa qaala waxa uu yidhi kulii cun umma zarcin yaa umma zarcin ummu zarci wa miirii badar u qaad ahlaki ciddaadana badar u qaado iyaguna ha cuneen qaalad waxay tidhi falow jamactu haddaan ururiyo kulla shay-in shay kastoo acdaaniihi oo isiiyey maa balaqa ma gaarayo asqara aaniyati abi zarcin abu zarci weelashiisa kan ugu yar ma gaarayo xataa wuxuu isiiyey nacam midkan dambe wuxuu isiiyey oo dhan haddii laysku daro ninkii hore abu zarci weelashiisa weelka ugu yar ma buuxin karaan ataa ma gaarayo qaalat caaishatu qaala rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu marka wuxuu yidhi kuntu laki aniga adiga waxaan ku ahaa ka abi zarcin abu zarci oo kale liummi zarcin siduu u ahaa waxaa dhan marka bukhaari xadiidka dhan maxalushaahidkiisa intaas waay kuntu laki ka abi zarcin liummi zarcin intaas waay maxalushaahidka intan kaleo dhan marka waa qiso waxay iska ahayd marka xadiidka uu ku keenay xadiidkan marka muslim waa wariyey bukhaari waa wariyey bukhaari halkaanuu ku wariyey mucaasharada munaasabadan hadda waa kana waa daahir muslimna kitaabu lfadaa'il uu kusoo saarayo fadaa'ila caaisha caaisha fadaaisheeda ayuu kusoo qaaday leanna nebiga iyadoo uga sheekeeyey sidaanuuna ku yidhi waa inay marka fadli leedahay ayb tirmidi fi shamaa'il ayuu isagana kusoo saaray macaani badan bayna marka culimmada u tatarjamaan nasaa-i sidoo kale wuu soo saaray qaadi ciyaad xadiidkan keligiis wuu sharxay wuxuu ku sharxay kitaab dhan uu ku sharxay waana madbuuc ibnu naasiridiin addimashqi isaguna wuu harcay sharxay kitaab la yidhaha raycu lfarci fii sharxi xadiidi umi zarc alxaafid ibnu naasiridiin addimashqi isaguna wuu sharxay fiqiga ku jira iyo wax badan buu ka bixiyey waxyaabaha marka xadiidka ku jira waxaa ka mid a xusnu mucaasharati اlahli dadka in si fiican naagaha si fiican loola dhaqmo wanaag inay leedahay caaisho fadligeeda laga qaadanaa waxaa kaloo laga qaadanaya ninku naagihiisa mid ka mida inuu uga sheekay karo sheekooyinkan oo uu marka ku qancin karo waxaa kaloo laga qaataa xadiidka yani sheekadu inay iska bannaan tahay mararka qaarna waxaasaa jiri jiray in sheeko laga sheekeeyo oo mar walba un jidiyo un inaan laysaga mar walba un yacnii nolosha un dhabteeda keliya inaan la wajihine mararka qaar sheeko in la sheekay karan ayb oo sheekooyinkaas marka laga sheekay karo waxaa kaloo laga qaadanayaa hadal tafsiir u baahan in lagu hadli karo oo nebiga sal ll ly slam wuxuu yidhi kuntu laki ka abi zarcin liummi zarcin markaasay caaisha tidhi maxay tahay qisadan markaasuu nebiga qisadan dheer uga sheekeeyey marka shay tafsiir u baahan doono waa kula hadli kartaa qof si uu tafsiirkii u weydiiyo ihtimaamuu siinaa marka aad buu markaas waxu dhegaysana waxaa kaloo laga qaadanayaa qof fadli badan mararka qaar qof kale oo uu ka fadli badan yahay dhinac inuu iskaga shabihi karo lanna nebiga iyo abu zarci wax isku dhow maaha rasuulkaa fiican salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh haddana meel bay shabahaaddu meelay ku dhaceeyo waa habdhaqanka naagta lagula dhaqmaayo iyo waxyaabahaas waxaa kaloo laga qaadanaa alfaadda kinaayada ah oo furiinka furiinka haddii bil kinaaya haddii loogu hadlo oo lafdi furiinna muxtamal ku ah suuragal ku ah wax kalena suuragal ku noqon karo ninka in niyada la weydiinayo maxaa ka wadaa in la dhahayo leanna hadda nebigu wuxuu yidhi aniga waxaan la mid ahay buu yidhi abu zarci kuntu laka ka abi zarcin liabi zarci abu zarcin naagtu waa furay soo maaha marka ma waxaa laga wadaa lababa waa ixtimaali kartaa marka sida abu zarci wax u furaan anna wax u furay iyo maya uma furin meelo kalean ka hadlaa ee markaas in niyada la weydiiyo so uma baahno marka ayb marka waxaa laga qaadanaa alfaadu lkinaayaat furiinkoodu wuxuu dhacayaa idaa nuwiya haddii la niyeysto oo qofka laa yaqacu biha alaaq ilaa idaa nawaa ayb meeshaasaana laga qaadanaya macaanidaas faraha badan baa marka ku jirto ibnu xajar laftirkiisana aaduu uga hadlay yani waxaa kaloo laga qaadanaa sajcigu inuu iska bannaan yahay hadda naagahan hadal adal adagay ku hadlaayeen oo sajci ah kelimaadkiisu qariib ay u badan yihiin oo mararka qaar in laysaga hadli kara ayb ayb xadiidku wuxuu xoojinaabaa haddana la yidhi naag hadda ka hor nin soo martay guur guursashada la guursado xoogaa laga fiican yahay dheheen sababto maxay tahay ninkii hore unbay maskaxda ku haysaan hadda ninkan dambe macno waa la yeelo waaye abu zarci unbaa marka yaa macno la leh ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka yani qofka ixsaanka u sameeyo walow hataa ha xumeeyee ma ilooba badanaan ayb lan hadda abu zarci ixsaan badana u sameeyey naagtan haddana yacni waa furay furinku waa xoogaa waa ka yar jejebiyey laakiin haddana maca daalika ixsaankiisii weli waa maskaxda uga jiraan ayb oo way ka warqabtaa waxyaaba fara badan buu sii u ka sii hadlay ayb wa fiihi jawaazu الta'asii biahli اlfadli min kuli ummatin dadka ahlu fadliga in lagu daydo ummad kastoy ka mid ahaadaanba ayb waa laga qaataa ayb ninka in hortiisa laga ammaani karo oo adee markaa yacnii arrinkaa inaynan fasaadinaynin ayb wa fiihi madxu الrajuli fii wajhihi إida culima ana dalika laa yufsidhu wa fiihi jawaazu اlqowli lilmutasawiji waxaa kaloo laga qaataa ninka guursaday biالrifaa'i wاlbaniin iyo in la dhihi karo haddii yani bacdi duruqay ku sugnaatay oo xadiidkan ah saasuu ka wadaa wa fiihi ana min shaأni الnisaaءi ida taxadana anlaa yakuuna xadiiثuhuna gaaliba ila fi الrijaal waxaa kaloo laga qaadanaya sida badan naaguhu markay meel isugu yimaadaan sheekaysanayaan nimankooday ka sheekaystaan ayb wa hada bikhilaafi الrijaal raggu laakiin saas maaha nimanku ayaga naagaha kama sheekaystaan ayb wa fiihi jawaazu اlkalaami biاlalfaadi اlgariibati alfaadda gariibka in lagu hadli karo oo adag iyo sajciga iyo waxyaabahaas qaala ciyaad maa mulakasuhu qaadi ciyaad wuxuu yidhi fii kalaami haaulaaءi الniswati naagahan hadalkooda waxaa ku sugan min fasaaxati اlalfaad alfaadda fasaaxadeeda wa balaagati اlcibaarati wاlbadiici maa laa masiida calayhi walaa siyamaa kalaamu umi zarci maku sii jiro fainahu maca kahrati fusuulihi wa qilati fuduulihi mukhtaaru اlkelimaat isagoo wuxuu leehay fusuushiisu badan tahay warka maalaa-yacniga uu ku yaryahay kelimaadkana kuwa la doortay waay waadixu simaat calaamaadkoodu ay iska cad yihiin waay bayinu lqasamaat ayb qad nasamaad kuwa qaaraa dhigaayo laakiin nusqada saxda qasamaadkaasu dhigaa qasamaadaas qad qadarat alfaadahu qadra macaaniihi macaanida iyo alfaadda oo isku joojiso isla ekaysiisa waqararat qawaacidahu washayadat mabaaniyahu wa fii kalaamihina walaa siyama اlأuulى wاlcaashiraةu ayضa min funuuni الtashbiih midda hore iyo midda tobnaadna tashbiiha funuuntiisaa ku jirta cilmulbayaanka wاlisticaarati wاlkinaayati wاlishaarati wاlmuwaasanati wاtarsiici wاlmunaasabati wاltawsiici wاlmubaalagati wاtasjiici wاtawliidi wadarbi اlmathali waanwaaci اlmujaanasati wailzaami maa laa yalzam waliiqaal waa fan balaago wa waxaa bayaan iyo badiic iyo macaani intou daldala marka ayaa ku jira u leeyahay balaaqada xataa marka la dhiganayo kinaayada iyo kanaa tusaale loo soo qaataa fulaanun hebel waxaa la leeyahay yacni dawiilu najaah dawiilu nijaad kinaayaday ku tusaaleeyaan ayb marka wax fara badan baa ku jirta uu leeyahay marka ayb ayb qال xdثnا cبداللh بن محمد qال xdثnا هiشhام qال أخبرnا معmر عن الزهري عن cروة عن عائشhaةa qاaلت qاaلa سعيiد بن سلمة qاaل هiشhام وlاa تcashiش beytا تacشhiiشhan عnي guri qashin ma dhigtay qashinka waa ka baxisaa wy warkii hadda unbuu fasira ayb qaala abu cabdillaahi wa qaala bacduhum faataqamaxu bilmiim faataqamacu anaga noo qornayd riwaayadii hore midaan marka sidaas umahayn ayb waashrabu faataqanaxu hahy ayaa faataqamaxu oo bilmiim ah whada asaxu kanaana asax faataqamaxuda oo bilmiim laga dhigo qaala xadaثana cabdالlahi bn mxamed qaala xadaثana hishaamu qaala akhbarana macmaru can الzuhriy can curwata can caaishaةa qaalat kana aljeyشhu kaana alxabashu xabash xabashadu waxay ahaayeen yalcabuuna bixiraabihim warmahooda ayay ku ciyaarayeen fasataranii rasuulu llahi sal ll ly slama nebiga waa i asturay wa ana anduru anigana aan fiirinaayo ciyaartooda famaa siltu ma aanan ka tegin anduru inaan fiirinaayo xataa kuntu ilaa aan ka ahaaday ana aniga ansarifu inaan iska tegaayo ilaa aan aniga xiiso jabay faqduruu qadra aljaariyati alxadiidati sinni tasmacu lahwa ayb faqduruu yacnii qadara oo qiimeeya qadra aljaariyati gabadha qadarkeeda alxadiidati da-da yar asinni alxadiidati sinni sanadkeeda uu yaryahay tasmacu lahwa waxay maqlaysaa marka waxay jeceshahay waxyaabaha marka lahwiga iyo ciyaarta iyo ah wixii markaas ciid oo kale ama aan waqtiga ciidoo kale ama waqtiyada farxadoo kale iyo iyadoo marka fitna iyo aynan jirin dhib ma lahan waa xusnulmucaashara un midaan ayb wabiاllahi towfiiq wsala اllah wslama calaa nabiyina mxamed